لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة قاعدة أفراد أن مشركي زماننا mushrikiinta zamankeena joogo mutaakhiriinta ah ee aqlabu shirkan inay ka adag yihiin xagga shirkiga ah oo ay ka shirki badan yihiin min alawaliina kuwii hore lianna alawaliina kuwii hore yushrikuuna fi raqaa'i waxay alle cibaadada la wadaji jireen oo dad kale la sii jireen fi rakaa'i xilliga barwaaqada ah oo nabadgelyadu ay jirto wa yukhlisuuna fi shiddati xilliga dhibku jirana alla ayay u khaalis yeeli jireen cibaadada wa mushrikuu zamaanina mushrikiinta zamankeena joogana shirkuhum daa'imun shirkigoodu waa daa'im joogtaa fi rakhaa'i washiddati aaran iyo abaar iyo col iyo nabadgelyo intaba wadaliiluna qowluhu tacaala ayaa u daliila ilaahay wuri faidaa rakibuu markuu kuwii hore ka sheekaynayo mushrikiinta ah faidaa rakibuu hadday fuulaan filfulki doontii ay fuulaan dacaw llaha alla ayay baryayaan gaaladu mukhlisiina xaalayinku u khaalis yeela u barax tiraa lahu alla addiina cibaadada iyo baryaha falamaa najaahum markii alla uu soo badbaadiyey ilalbarri u soo badbaadiyey barriga iyo bannaankana idaahum waaba ayagoo yushrikuuna alla la wadaajinaya cibaadadii dad kale waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa qawaacid alarbaca oo ka koobnaa afarta qaacido afartii qaacido qaacidadii u dambeyday ama arrintii u dambeyday ayaan maanta gudagelaynaa qaacidadii u dambeyday iyo arrintii u dambeyday wuxuu shiiku ka dhigay arrin ku saabsan mushrikiinta mutaakhiriinta ahi oo ilaahay keyrkii cibaadada wax ka siida ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala inay yihiin kuwa ka liita kuwii hore meelo badan uga liita oo kuwii hore waxyaaba laga heli jiray oo wanaaga marmar laga heli jiray inaan kuwaan laga helaynin arrintaasoo ku saabsan in kuwii hore ay ahaayeen markay dhibaata qabsato oo xaaladdu ay qaabaqoysayn marayso kuwo alla u carara oo asnaamta iyo waxyaabaha kale caabudi jireen iska ilooba oo alla keligiis u qayshada saasay ahaayeen markii dhibaatada daran ay qabsato markii laakiin dhibkaas haysta laga fiiday waxay ahaayeen kuwa laabta oo kufrigii iyo gaalnimadii iyo shirkigii ku laabta kuwan laakiin xilligan jooga wuxuu leeyahy shiiku mutaakhiriinta ah waagii dambe yimid waxaa la arkay kuwo ilaahay qaydkii mar walba caabudahu mar walba baryaya markii dhibku uu haysto iyo markii dhib la-aanta ay joogaan labadubana ay isku mid u yihiin oo mar walba u sacbahoorsaa alla qaydkii u sacbahoorsana bal mararka qaarna uga daran markii dhibabku iyo masaa'ibku markay ku dhacaan shiiku marka wuxuu yidhi ana mushri ana mushrikii zamaanina qaacidada afraad waxa weeye ana mushrikii zamaanina mushrikiinta iyo kuwa cibaadada alla keyrkii ilaahay cibaadada la siiyo zamankeenna joogo mutaakhiriinta kood kuwa dambe ama zamankiisa ha joogeen ama ha ka horrayen ama ha ka dambeeyeen aqrabu shirkan waa kuwa shirkiga ka weyn oo ka shirki badan min alawaliina kuwii hore kuwo ka shirki culus waay oo ka shirki weyn sababtu waa maxay lianna alawaliina kuwii hore yushrikuuna fi rakhaa'i hadalkan shiiku u yidhi waa hadal daliil u baahan waay hadal culus in mushrikiinta mutaakhiriinta oo ay ka shirki badan yihiin mushrikiintii mutaqadimiinta hadal culus waay marka waxaa la rabaa daliilkeedii in la helo waana soo wadaa shiiku wuxuu yihi liana alawaliina kuwii hore yushrikuuna waxay ahaayeen kuwa la wadaajiyay cibaadada alleh fi rakhaa'i markii ama ay aaranka tahay oo aaranka joogaan iyo barwaaqada ay joogaan ama ay nabadgelyada joogaan oo aan dhibaata aysa haynin wa yukhlisuuna kuwa u khaalis yeelay ahaayeen alle cibaadada fi shiddati xilliga dhibku jiro dhibku wax horba ha noqdo markii dhib jiro oo ay arkaan arrintu inay daran tahay oo ay baqaan oo aada u baqaan waxay ahaayeen kuwo baryaha alle ugu khaalis yeela subxaanahu wa tacaala wamushrikuu zamaanina zamankeenna iyo xilligiinna mushrikiinta joogtana shirkuhum daa'imun shirkigoodu iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu lahaa uu midmaayo cid kale lala siiyahay daa'im waayo joogta ah fi rakhaa'i washiddati abaarta iyo aaranka intaba iyo dhibka iyo dhibyaradaba dhibku markuu jiro iyo markaan dhibkuba jirin waاdaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila dadkii hore inay sidai aan sheegnay ku sifaysnaayeeno ayagoo mushrikiin ah markay xaaladdu ku adkaato ay ilaahay u sacbahoorsan jireen keliya subxaanahu wa tacaala qowluhu tacaala hadalka ilaahi faidaa rakibuu gaaladii mushrikiinta alla ka hadla markaasuu yihi faidaa rakibuu markay fuulaan filfulki doonta ay fuulaan oo doontuna daduna ay kacdo oo doontu gilgilato doontu liqliiqato oo is yidhaahdaan markaa waxaan allah inuu badbaadin kara lama arko dacaw llaha alla ayay baryaayaan oy caabudayaan mushrikiintu mukhlisiina xaal ayihiin weliba kuu khaalis yeela oo barax tira lahu alle addiina cibaadada oo barax tira markii dad badu ku kacdo oo ay xagga inta fiiriyaan biyo keliya u jeedaan xaggana biyo keliya uga jeedaan iyo afarta birqabla biyo keliya ka arkaan wax u dhowow bini aadamna aysan jirin markaas waxay dareemayaan ogaa jireen ay arki jireen ama kusoo dhici jirtay waxaan allah inuu wax ka qaban kara meeshaas inaysan jirin oo badbaadin kara markaasay ilahay keliya tuugi jireen weliba baryaha allah u khaalis yeelaya axad kale lama wadaaji jirin axad kale si istiqlaalan oo madax bannaan uma baryi jirin oo allahi subxaanahu wa tacaala allana aanki kuma cadfi jirinoo alla yalaatoo ma dhihi jirin iyo alla yacuzo ma dhihi jirin anke mukhlisiina waa u khaalis yeelayan lahu alla addiinay u khaalis yeelayan baryaha falamaa laakiin goortii najaahum alla uu soo badbaadiyo ilalbari loo soo badbaadiyo oo balaayadii iyo dhibaatadii haysatay laga badbaadiyo ka cabanaayeen idaa hum waaba ayagoo yushrikuuna shirki yeelaya alloo cibaadada cid kale la siina alle waaba iyagoo shirki samaynaa asnaamtii ay tugmadooda iyo baryahooda ay ka tageen markay badda masiibadu ku haysatay markii badda laga soo badbaadiyo ilaahay uu ka soo badbaadiyo waa ag tubaayaan oo ag dhoobaayaan markaasay caabudayaan oo baryaayaan aayadkan ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waidaa masakum duru fi lbaxri haddii dhib idin taabto dalow badda dhexdeeda markaad ku sugan tihiin dalla waxaa lumay man tadcuuna wixii aad caabudaydeen ood baryaydeen ilaa iyaahu alla maana subxaana wa tacaala haddii badda adinkoo ku jira id badda idinku taabto oo masiiba idinku dhacdo oo baddu idinku kacdo waxaa idinka lumaa wax allaale waxaad caabudayda onaad allahan subxaana wa tacaala siday mushrikiintu ilaahay iyo keyrkii isla caabudi jireen isla baryaayeen wax allaale waxaan allahin waa horgufaydaan markaas allah soo reebaydaan keligiisaad caabudaydaan wax la yaab la waayo laakiin falamaa najaakum ila albari markii alla uu idinsoo badbaadiyo oo barriga iyo bannaanka idinsoo badbaadiyana acrabtum waad jeesateen waad ka jeesateen cibaadadii alla subxaana wa tacaala iyo baryihii aad daldalayden markaad badda ku jirteen oo alla keligiis aad baryaydeen subxaana wa tacala markaad bannaankii timaadeen allihii uu soo badbaadiye baryihiisii waa ka tagteen wa kaana alinsaanu kafuura insaanka saan noocaasuna wuxuu ahaada mid gaalnimo badan sidoo kale ilahi wuxuu leey subxaana wa tacala waidaa hashyahum mawjun kadulali dacu llaha mukhlisiina lahu ddiin waidaa hashyahum haddii uu daboolo gaalada mushrikiinta ah mawjun hir oo ka dulali harar oo kalea dacaw llaha mukhlisiina lahu diina alla ayay baryaayaan oo u sacbahoorsaayaan mukhlisiina lahu diina xaalay baryaha allo u barax tiraaya subxaana wa tacaala laakiin markay bannaanka yimaadaan ayay kala soocmaayaanoo waxaa ka mid ahaana in badanoo ka miduhu ilaahay keyrkiisa cibaadada wax ka siinaayaan marka aayado fara badana ilaahay subxaana wa tacala waxaa ku sheegay mushrikiintii hore markii ay badda joogaan oo dhibaata qabsato oo baddu ku kacdo inay alla baryaha u khaalis yeeli jireen subxaana wa tacaala oy ogaayeen xaqiiqada amarku inay tahay in alla keliya wax badbaadi karo inta kalena walba ay dhalaanteed aheed xaaladdu markay halkaas marka dhanaan tahana alla maahana cid kale aan loo car loo qaysho karin qaarkood aankee ilaahay subxaana wa tacaala arrintaas sababteeda ku hanuun jira cikrima ibn abi jahl ninka la yidhaha wuxuu waxaan ku cararay badda markii nabigu magaalo maka qabsaday marka markii meel laxmare meel laxmaraha badii kacday markaasaa sacbaha lawada hoorsaday ilaahay ilaahay ou leey awal horena waa banaanka markii la joogo waxaa la isugu waafaqsanaay ilaahay keyrkii in la tuugo oo la caabudo nebi maxamed wax looga dariran intaasay ahay hadeerna waxaa loo cararay oo nebi maxamed looga cararayo intaasaa lala cararaayey shirkiyaa lala cararaayey badii lagu cararaayo markii lasii dhex maraana oo badii kacdana shirkigii inta meel la iska dhigay allow wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waday oo tawxiidka ah afka la saara ilaahayo ilaahayo ilaahayo keliya le markaasa waxaan isugu yidhi allah keligii badda wax ku badbaadaa alla ilahay beriga keligiisna isaga allah allaha badda markii la joogo keligiis allah oo keligiisa waxbabaad oo keligii la barya oo cibaadada loo khaalis yeela asagaa wuxuu mudan yahay beriga markii la joogayo bannaankana in asaga cibaadada loo khaalis yeelo isagoo go-aansaday inuu ilaahay caabudo keligii nabigana calayh isalaatu wasalaam oo u yimaado soo laabto nebigu u yimid calayh isalaatu wasalaam markaasoo islaamo nabiga la mubaayaco marka waa nin ilaahay uu waafajiyey oo uu hanuuniyey oo arrintaas sababteedu alla uu ku hanuuniyo waayo arrintaas sababteed alla ku hanuuniyo dadkii marka hore saasay ahaayeen laakiin waagii dambe maxaa yimid waagii dambe waxaa yimid dad ilaahay subxaana wa tacaala dad kale la caabuda oo dad kale la tuuga dhibaatada jirtana markii dhibaato ku dhacdo oo masiibadu ay ku dhacdo oo halis ay gaaraan oo xaaladoodu dharaanaato ayay waxay ka shirki badan yihiin markay barwaaqada ku jiraan iska dhaafo meeshii kuwii hore ay ka jilci jireen dhibaatadu markay ku dhacdo oo masiibada ku dhacdo ay jilci jireen allah subxaana wa tacaala keligii ay tuugi jireen kuwii waagi dambe yimid markii shirkiga markii dhibaatada ay dareemaan oo masiibadu ay ku dhacdo ayaa shirkigoodu badaa markaasaa qofka markii baabuur la rugma tago kale oo baabuurku ceeyo waa masiibo waa meel xaaladdu ay dhanaan tahay waay waa meel la rabay haddii aankee uga hore oo ilaahay keyrkii baryi jiray inuu t iska tuuro oo ilaahay uu yidhaahdo laakiin annaga in badanoo ka mid ah dadka xilliga dambe mutaakhiriinta in badan oo ka midu markay saasu dhacdo waxaad arkay ayuu kudhaga alla keyrkii subxaanau wa tacaala oo ama si madax bannaan u barya oo le awoogo in awowgiisa ama sheekh cabdiqaadir ow leh sheikh culammada muslimiinta ka mid ama sheikh kale u yeeraaho sheekh fulaan ow leh ama jinni u yeeraaho jinni hebel ow leh markii baabuurka uu kalimitago ama sidoo kale haddii badda ku kacdo saasa yeelaya badda ku kacdo meeshii mushrikiintii hore ay ilaahay keliya cibaadadu qaalis yeeli jireen kuwaana markii badda ku badda ku kacdo ilaahay keyrkiisa baryaaya markay ugu rooraadaan ayay ilaahay cid kale ku lamaanayaan waxay leeyiin allaya uliyaday allaya fulaanow allaya kakacow waxaasay dardaraayaan waana isku mid in ilaahay keyrkiis keliya la tuugo iyo in ilaahay cid kale laysla tuuga waa isla shirki wa wixii ilaahay u mudnaayo cid kale lala wadaajiyo waa nadaray gelaayaan markaasi waxay leeyihiin haddii awogow badda aan ku jiro iyo dhibaatada ay haysataa adiga badbaadido ama xoolahayga dabka ku soo socda suuqi waa ka gubtay dabka ku soo socda dukaankayga ilaahay awow haddaad badbaadido ama sheekh hebelow haddaad badbaadido ama weli hebelow haddaad badbaadido waxaan soo bixinaa intaasoo intaasaan soo bixinaa waa nadar lagela maxaa awow nadar uga geli haddaad nadar ka geli oo nadar aada iska daynayn ma alla gashi subxaanau wa tacaala dabkaan ilaahaya subxaana wa tacaala kaxshay ilaahana joojin kala ma ilaahay barida subxaana wa tacaala haddii xoolahaadi badda ku jiraan oo badda uga baqdo ama naftaada aad badda uga baqdo ama adiga colku qabsado ama qaraabadaada tolkaada colqabsado waxaa rabaa inaad ilaahay tugto subxaanau wa tacaala wax walba ilaahayaa loo hoos tagaa ilaahayaa la weydiistaa ilaahaya subxaanau wa tacaala waxyaabahaas maaragtay dhibabkaa ilaahayaa qaada subxaanau wa tacaala wixii marka alla mahan cid kaloo awoodi karta aysa jirin alla mahan cid kale la weydiistaa shirki wa wixii ilaahay maana cid kale awoodi karta aysa jiri ilahay keligiisa la weydiisaa cid kale la weydiisa maayo marka sheikhu wuxuu leeyahay mushrikiinta xilligaan jir joogtaahi ama mutaakhiriinta ahi kuwii hore markii loo fiiriyo waa ka shirki badan yihi markii laga fiiriyo dhagga ah kuwii hore in markii dhibaatadu haysato ay alla qaali fiiri jireen cibaadada kuwaana ay markii dhibaata qabsato iyo mar kaleba isku mid yihiin markii dhibaata qabsatay mar kale waa isku mid daliilkeedina waa keeno aayado fara badan sheikhu soo arooriyey dadka in badanoo ka mid a laakiin markay qaacidadan oo kala maqlaan inay dhagataagaana laga yaabo oo yidhahdaan maxaa halkan laga wadaa ma nimankii carbeed oo quraysheed a wax ka mushrigsan oo ay jiraan laakiin meesha shiikh uu kala jeedo arrinta waa u keenay me dhanka waxa ku saabsan in kuwii mushrikiintii carbeed markay badda ku jiraan oo dhibaata haysato ee cibaadada iyo baryaha loo khaalis yeeli jireen daliilkeedii ilaahay yaaba sheegay subxaana wa tacaala taas war lama war lama geli karo oo aayado qur-aana ku soo arooray oo ilaahay subxaana wa tacaala caddeeyey xilligaan ama dadka mutaakhiriintaahi in badanoo ka midu oo weliba qaarkood muslimnimo sheegaana in markay dhibhaysto iyo markaan dhibhaysan intaba ay ilaahay cibaadada cid kale la sii hayaanna waaqaca ka marqaatiin ayadana waaqaca ka marqaatiin oo waxa jira waayo laga wada warqabo oo cidda jiri kartaa wayse jira markaasaa markii la yidhahdo warmaa maxaa kuu kalifay inaad awliyo tuugto ama jinni aad tuugto ama dad dhintay aad tuugto ama aad ilaahay dadkan la sinto maxaa kuu kalifay dhibaaba ku haystee wuxuu leeyaha markaan oo kale waa mar ilahay keligii la tuuga ma ilahay keligii mar la tuuga ma waa mar waxaa waaye awliyadaad kacsho oo la kiciyo sidoo kale awoyaasha la kacsado si awoyaashaasi kugu gurmadaan oo oryadu kugu gurmadaan oo ilaahay meelo badan hareeraha laga galo loo ilaahay loo ergeeyo subxaana wa tacaala iyadoo ergaha ilaahay loogu tago miskiin wa ilaahuna inhanuuna nabadbaado شيخ مرك وحول أن المشركين زماننا أغلبوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون وحي أنقوا عبادة التي على في الرخاء مرك برواغو جلتوا ويبلسون وخالف يرتم في شدة مرك لباتوا جلتوا ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة شركوا وسجلتوا والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما قلت نجاهم ألا أبد بادي إلى البر وأسوبد بادي إذا هم وعيوا مشركين تاني يشركون على عبادة الله السينة حميد قرب فعلى هذا مسخرة قاعدة فيها فعلى هذا سادت الداعي عابد مثل داعية أو برية أو برية عابد ومن عابد الله سبحانه وتعالى هو مد أحد كسو برية عابده والدليل قوله تعالى أو دليلا ومن أضل يا كاللوسا ممن يدعو دد عبدا يبريا من دون الله على كسك من لا يستجيب له دد أن أجيبين إلى يوم الق... إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة أن أجيبين ورقد أن هو لهين والحال هم يبنى عن دعائهم برياها أي بريا يانا غافل أيه ومهو وإذا عشر الناس ضدك هذه الأسوأ على قيامها كانوا وحيوهانا يا لهم أعداء وكانوا وحين هانايا بعبادتهم عبادة أي عبادة الكافرين كوا كبارودي وشوف لي شو كتاب قبي وحلي واحد وقتين مريون العبادة كمية مريون وعبادة وحي إلهي سبحانه وتعالى كلي وأوذنا أما وكلي ضد كبد بارك كرنا إلهي كليها لو جستا كلي إنسان لقى ما نقرأ إن عدك لغسي ولا عدك لغسي أنا شركي سوق لي وحي الله من النار الله لها وعدك لغسي هو aayadaha u daliilka ama adilada u daliilka arrintaasna waxaa ka mid ah waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum qowluhu tacaala waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ilaahay wuxuu yihi ibarya aan idin ajiibe ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin dadka iska weynaysiiya baryahayga iyo cibaadadayda ilahay wuxuu leeyahay waxay gelayaan naarta jahannamo ayagoo weliba dullaysan oo ihaanaysa ilaahay baryo yiri aan idin ajiibe aakhirkii aayadan wuxuu ku gabagabeeyay in alladina yastakbiruna an ibadati kuwa iska weynisiya baryahay baryaha an ibadati an ibadadayda ibadada maasha Allah uu sheegana waa bariyada uu soo mariyay sidoo kale xadiis sahih nabiga xulay alayhi salatu wasalam addu'a wal ibada du'uhu ya bariyuhu asaga ibada in alla cidan ahayn la siiyana shirki waaye waxa diinahay waaye aayadan sheekhu ku gabagabeeyay kitaabka musaqda qaarkood wuxuu leeyahay ilaahay waman adallu yaa ka lunsan miman yadcuu kuwa caabudayo barya min duuni illaahi alla ka sokay man laa yastajiibu lahu dadaan ba u ajiibaynin dadaan ba ajiibaynin oo hadday yidhahdeen awow ama sheekh hebelow ama fulaano haddii la yidhaahdo aan heele hebel ku dhawaaqi karin dadka barya ayaa ka lunsan ee axad ka lunsan ma jiro qof ka lunsan oo ka baadiyeysan qof qofaanba u dhawaaqi karin oo aan ajiibi karin oo aan u jawaabi karin barya la-aan mararka qaar waxaa suurtagal ah in qabri inta la tago qofka ku jira loo yeerto ee shanqaru ka yeerto shanqartaas waa maxaa isleedin laakiin shanqarta yeele waa maxay waa jinni iyo shaytaan shaytaan meesha ku jira waaye sida cuzo oo kale waa soo maqnay shalay markii la tuugo cuze oo lala hadlo dadaa warrami jiray hadala ka yeeli jiray meesha markaasaa lihi jiray cuza hadla waagii dambana nabigu markuu qaalbi murid u diray meeshii markuu tegey waxaa soo baxday naag qaawan oo madow oo timo firiirsan oo ciid isku buubee markaasuu qoorta ka gooyey khaalid nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam tilka alcusaa waay taas cusaha dadku baryaayeenoo howga ku heydo dadka u warramayday cusa waa baashaas waay shaydaanadaas waay marka waxaa laga yaabaa shaydaanku su dadka u lumiyo inuu galo qabriga qofka uu ku jiro weliga ama saalixa ama siday dadku sheegayaan ee uu meeshaas uga jawaabo aa suurtagal ah ama mararka qaar uu dab ka birqiyaa suurtagal ah oo iftiini wax ka shig kuwa qubuurta iyo asnaamta ka ag shaqaysto ka ag garaabtana laftirkooda xirfadoodu waa fogtahay ayaga laftirkooda laga yaaba in dab ka shidaan meesha ama ay leergeliyaana suurtagala xilli aan la ogeyn ama habeenkii tala dheer badano toosh shidan dhigaan ay kasoo tegayaan aroortiina waa kala soo baxayan toosha cawadiia waxaa lagu wada sheekaysaa in xalida uu ifaayey qabrigu xaloo dhan ifaayey ciidda laftirkeeda dadka waa loo kaartayha ciidda qabriga xeebtaa laga soo qaadaa ciid xaramaaya waa la keenaa waxaa loogu daraa dhowr xataraa loogu daraa oo loogu qasa subaxii dadkii iska masaakiinta ahay oo ragga iyo dumarka iskugu jiray cawaamta ahaa waa imaanaya si hadday qabrigii fiiriyaan ba waad soo kankamaa qabrigii carabta iyo uduba ka soo karaa waad yaaba markaasaa waxaa loo haystaa shiika buddiisa juftadaysa iyo shiika meydkiisa wax ka soo baxa oo carabta ciidda carfiya loo haystaa markaasaa mid cantoobsada mid madaxa marsada mid xabadka marsada mid qaatee biyo ku qasta ee iska caba intaas u qaybsamaya oo waxay u haystaa in shiiku uu karaamaysan yahay oo karaamada uu karaamaysnaanay ka soo kacday hadday inka ka soo kacdo cibaadama mudna haddii karaamada uu karaamaysan yahay shiikaanu ay ciiddiisu ay isbedesho oo ciiddu carafto oo ciiddu udugto oo habeenkii oo urfo shanqaru ka yeertaanka cibaado ilaahay ma mudna iska dhaaf haduus intaasan kaelahayn marka arrinta arrimaha saas ayaan lagu selmi arrimaha saas ayaan lagu selmi waayo waman adalu yaa ka lunsan miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu waxaan ajiibaynin ilaa yowmi alqiyaamati ajiibi maayaan weligood ajiibi maayaan weligood ina dhawaaqaa suurtagal maa ama waa geed ama waa meyd waxa la baryaa wahum ayaguna intaas waxaaba kasii daran can ducaa'ihim baryaha ay baryaayaan kuwaani kaafiluuna waa moogihin geed meel mukula ama dhagax qorani maantoona haddaad leedahay hebelo hebelo muxuu warka hayaa waa geeli waa jamaadi qof dhimatay oo ilaahay oobsadana subxaana wa tacala haddaad barya warka ama hayd wahum can ducaa'ihim qaafiluun nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam oo afdal lkhalqiya ayaa qiyaamaha wuxuu leeyahay markii calayh isalaatu wasalaam markii darkayga iyo xoodkayga dadku muslimiinta ummadayda way cabayaan ayaan dad aan aqaano ummaddaydii ka mid a calaamadihii ummaddana leh ayaan ka hor darkii laga horayna markaasaa waxaan leeyahi ummati ummati ilaah iyago ummadayde maxaa laga rabaa markaasaa waxaa laleeyahi innaka laa tadri maa axdatu bacda xalushaahidku waa kaas waxaa leeyahay ummaddaadi ha ahaadeen laakiin adigu warkama yidi maxamedow waxa ay sameeyeen gadaashaa ay sameeyeen oy diinta kusoo kordhiyeen oy diinta kusoo bareen markii nabiga intaas la yidhaahdo nabigu dhihi ma calayh isalaatu wasalaam waxaana aqoon ma jiraan ama aan noolaado ama aan dhinto innaka laa tadri sax maaha dhiho umaayo ee wuxuu leeyahay intay ictiraafo arrintaas suxqan suxqan liman ayara wabadala bacdi qof walbo diinta gadaashay badasho wax ku dartay ama wax ka dhintay hala fogeeyo hala cayriyo hala cayriyo dhaha marka wuxuuse nabigu weyn loo sheego marka koonkani koonka waa ka dhaca dad dhintay war kama hay karaan baryaha aad baryana waa ka mid iyo cibaadada aad caabudo war marka kaama hayaan ilaahay wuxuu leeyahy wahum ayaguna dadkaa la baryaa can ducaa'ihim dadkaan baryaa baryahooda qaafiluuna waa kuwa moog intaas waxaa dheer waa idaa xushira annaasu dadka haddii lasoo xashriyo qiyaamaha oo laisku keeno kaanuu lahum acdaa'an kuwii la bari jiray kuwaan waxbarya acdaa'i colow maqaaya yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayni fabiisa alqariina ka dhace yaana kala fogeeya oo mashriq iyo maqribna kala geeya waa isnacaya hadday cibaadada kan la caabudayay in la caabudo raalli ka ahaa inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama isku noqaayaan naarta jahannamaa la iskula wada shida hadduusan raalli ka ahayn oo isagoo moogo raalli ka hayn sida ambiyada ilahay iyo malaa'igta ilaahay loo caabudo kale loo caabudana wuxuu leeyahay ilahay waa igama caabudi jirin shaytaan oo caabudi jirin isaguna waa waa calaacala markaas markaasaa naarta jahanama midkii wax caabudayo mushrikaha keligiis ugu geysa waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu waxayna ahaadeen bicibaadatin cibaadada ay caabudayaan kuwaan kaafiriina kuwa ku gaaloobay wallahu aclam washuk wasala allahu wasalama calaa sayidina maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب قادم عليه يا اللي يهديك دم الله بلا ما هو سو شيء هذا كتاب هبل بلا ما من لكن سو شيء لنا يا اللي يهديك دم الله بلا ما لا سبع والله سبحانه وتعالى على وعلم بالله توفيق